Muddooyinkii la soo dhaafay, waxaa soo xoogeysanayay tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku geeriyoodeen badaha, halka kuwo kalena ay gacanta u galeen kooxo matagafayaal arxandaran oo lacago madax furasho ah ka qaata, iyagoona u geysta jirdil iyo dhibaatooyin kale. Inta badan dhalinyarada tahriibka u baxa ayaa waxa ay ka cawdaan shaqo la'aanta ka jirta dalka, waxaana ay intooda badan yihiin kuwo ka soo baxay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba, waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada Kismaayo oo Radio Wamo uga warramay waxyaabaha keena tahriibka dhalinyarada ee muddooyinkan soo badanaya.
waa mahadsantahay mawlid wallaahi markii eh, qodobkaas laga dhawaajiyo wax xaqiiq dhab ah waana sax ani aragtidii markaan ka hadlo qof oo maanta laba iyo toban ka shaqaynayo mashquulsan bishiina ku xisaabtamayo mushaar niyadiis kuma soo dhacaysa inuu tahriibo haba yaraat laakiin qofkan hadduu yahay guriga hooyay iska joogo cuncab ah, iska socdo aan shaqo haynin ama qof dee shaqooda kasta uu dalbaday ama shaqooyinkii badi Soomaali saa ogna waxay noqdeen 4.5 shaqo kasta uu dalbaday ama codsaday ama xarun uu tagay haddii laga hormariyo qof ah, ka aqoon badnay ama qof aan aqoon u lahayn shaqadii in laga horgeeyo isaga siifiyadiisii aan la qaadan lasoo tuuro meesha waxaa ka dhalanaysa niyajab sababtoo ah maanta markuu niyajabo beri niyajabo maalinta waxay ku dhalanaysa wuxuu islahayaa dalkan maadaama xaaladiisan ay tahay maxaa ka joogaysaa marka sabab bay u noqon kartaa eh, shaqo la'aanta inay dhalinyarada tahriibaan ee ku baaba'aan tahriib maadaama dhalinyarta inta badan waxaa ka cawanayaan ay tahay shaqo la'aan haddii marka hoggaan fiican ay helaan iyo dhiirigelin fiican een, sidoo kale xirfadana ay bartaan dadkana badigooda waxyaabaha mataqaanaa een, sidoo kale soomaalidu waxay dhahaan balaayo laisla qabo baas ma lahan dadka intooda badan hadday xirfadooda bartaan ee wada shaqaysanayaan qof qof ku mashquulayo ma lahan Ee, laakiin haddii qof intuu xirfad barto een, asxaabtiisa kalena xirfad aysan yeelanin asaga hataa saameyna ku keenaysaayo maxaa la dhihi jiray dhinaca niyijabka hadhowdii xirfadaas qofka uu bartaa laga yaabaaba asagoo shaqaysana inay ku caayaan ee mataqaanaa maxaa la dhihi jiray moralka ka dilaan qofkiina asagoo shaqaysanaayo oo dadaalayo in yacni saameynta dhalinyarta kale ee asxaabtiisa ay ku keenayaana laga yaabaa in shaqadii uu u joojiyo marka taasna waa ayadana waa waxyaabaha wax ka bedeli kare kamid tahay in dhalinyarta loo sameeyo xirfado shaqo abuur sidoo kale dhalinyarta intooda badan hadda waa aragtay soomaalida xirfado way leeyihiin waxyaabo badan oo xirfado ay ku shaqaysan karaan way leeyihiin laakiin cabsida ugu badan oo haysaa waxaa tahay haddii shaqadan aa qabatid dadka maxay ku dhihi doonaan inta badan waxyaabaha laga fikira waxaas ma ahan marba haddaa shaqada aa ka shaqaynaysid ee xalaal tahay oo risiq xalaal aa ka helaysid dadka looma joojiyo waxaan waa iska adduun laba maalmood kadib waa ka tegaysaa haddii camal wanaagsanna aa ka shaqaysatid maalinkii waxaa cuni lahaydna aa ka shaqaysatid adduunku waa waa waa ka kaaftoonte oo haddi ma ahan inaa mataqaanaa meelo kale aadid malaayiin doolar aa soo shaqaysatid oo malaayintaas doolar laftirkaada markaa shaqaysanaysid dee waddankaaga saa xorriyadda ay aa ugu dareemaysid iyo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ma ugu dareemaysid qaab bahdil oo kala laga yaabaa inay lacagtaas kuu soo gashay inta badan dadka soomaaliyeed bahdilka ma ogolo oo waxaa taa ay ku mahmaahaan rag ciil cadaabu ka doortaa